hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhegeysanaysaana waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhubley nawaaxigeeda barnaamijka aad dhegeysanaysaana waa barnaamijkii haweenka oo maalin waliba waxaada ka dhageystaan raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idin daadixinayso intaa wada ku jiro hadduu allaha u dalogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa igsanayaan toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada maacuunta noocyadeeda kala duwan oo ka warbixiyey ganacsigooda
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa waayadii dambe kusoo badanayay ganacsiyada sida casriga ah loo qalabeeyey islamarkaana ah mid la jaan qaadi kara ganacsiyada wadamada horumaray ganacsiyada laga hirgelinaya qeybo kamid a suuqyada magaalada ayaa ah kuwo qeyb libaax le ka qaadanaya kor u qaadista horumarinta dhaqaalaha degmada maacuunta ayaa qeyb ka ah ganacsiyada sida weyn uga soo kordhaya magaalada kuwaasi oo ay hirgelinayaan haween soomaaliyeed sidoo kale maacuunta ayaa ah adeegyo aada loogu baahan yahay lagama maarmaana u ah nolosha bulshada qaar ka mid ah haweenka ka hirgeliyay magaalada dhooble ee goobaha ganacsi ee lagu iibiyo maacuunta noocyadeeda kala duwan ayaa ka warbixiyey ganacsigooda ugu horeyn soo dhowo adigoo magacaaga inoogu bilaabaya iyo waxaad ka ganacsato bismillaah magacaygu waa amin cabdulaahi maxamed waxaan ka ganacsadaa een, dukaan ayaa ii furan oon ka ganacsado maacuunta iyo waxyaalo badan oo la jiro laakiin maacuun ay ugu muhiimsan tahay ayaan ka ganacsadaa
bal ka waran ganacsiga maacuunta ah
Een, ganacsiga maacunta adi waa ganacsiga sida gana- waxyaabaha kaleeto loo ganacsado kaloon waayo waa maacuun een, maacunta dadka u baahan waxyaabaha een, nolosha lagu wada ee wax lagu karsado ee sida een, alaabta wax lagu karsado digsiyada waxyaabaha wax lagu cabo darmuusyada een, maxaan ku irahdaa waxyaabaha qalabka guryaha la dhigto sida shamacyada daahiyada firaashyada waxyaabahaas ayaan ka ganacsadaa marka waa ga- si iska caadi sida ganacsiga dadka kaleeta ayuu een, la mid yahay ganacsiyada kaleeta ayuuna la mid yahay maxaa kuu kalifay inaad hirgeliso ganacsigan een, ganacsigan inaan ka ganacsado waxyaalo badan ayay u kalifeen danta dan baa wax walba qofka qof kasta dan baa u geyneysaa marka dan baa ii geysay inaan maxaan ku irahdaa aan ka ganacsado dee inaan reerkeyga ku maareysto aan wax ku qabsado oon yacni hanti ku sameysto ayaa ii geysay inaan ka ganacsado maacuunta
muddo intee lag ayuu kuu furan yahay ganacsigan maacunta
Een, muddo far muddo aada u fara badan ayuu ii furan yahay ganacsigan aad ayaan u fara badan tahay adi muddo aan dhihi karo maanta wuxuu ii furan yahay toban sano way dhan tahay intuu ii furan yahay ganacsigan alxamdulilah muddo fara badan ayaan ku dhex jiraa ganacsigan maacunta sidee bay idinkaga adeegtaan oo ay u dukaamistaan macaamiishiina
maasha allah macaamiisha way naga adeegtaan alaabtana waa waxa maacunta waa loo baahan yahay baahi een, waa bulshada waxay u baahan yihiin bulshada waxay ku dhaqmaysay ee, maxaan ku irahdaa la isticmaalaya la adeegsanayo waaye si fiicanna way nooga adeegtaan macaamiisheena maasha allah yani maanta een, nasiibkaaga aa leedahay qofkii een, ilaah kuusoo diray iyo arsiqaaga meesha ku jira ku imaanaya marka alxamdulilah way nalaga adeegtaa si fiican ayuu naga adeegtaan maacuunta kala duwan ee aada iibisaan xagee bay idinkaga timaadaa een, maacuuntan kala duwan waxay nooga yimaadaan een, badanaa waxaana iga yimaadaan kismaayo marmar waxaa u diirsadaa xamar marmar waxaa u diirsadaa kenya laakiin inta badan aniga maacuunta waxay iga timaataa kismaayo ayay iga timaataa bal sharaxaad inaga siiyey maacuunta aada iibiso
Een, maacuunta waxaa u iibinaa si caadi ah een, waan iibinaa dadka qaarkood waxaa jira een, nooga iibsada di- een, deyn nooga iibsada oo yacni way kaa deensanayaan markaasay ku dhahayaan adi bil hebel ama bil baa lagu qabanaya ama marka mar walba intaan helaan ku siin waad gudhihi sidaa marka ugu deyminaysaa dadka kadibna dee waxa laga yaabaa inaad ku rafaad xitaa marka qaar deynta aadan helin laakiin haddana walxa- waa iska sugay waa iska sugay ilaa waqtiga qofka deynta kaaga keenayo marka saasaan u adeeganaa een, marka qaar guri markii la dhisayo reer aroos oo kaleete way ka adeeganayaan wax badanay ka adeeganayaan qaar laga yaaba in lacagtina in ku siiyaan inta kaleetana reerkii oo dhisan oo degan kolba in lagaa siiyo marka een, si walba qaar waxaa jira dad oo yacni kaa iibsanayaan markaa isla markaa wax ku yacni lacagtina ku siinayaan kuna een, alaabtina kaa qaadanayaan qaar kaa deensanayaan marka maasha allah waa iska caadi ganacsiyada kaleetan buu la mid yahay wax qiimo dhimis ah ma u sameysaan markaad macaamiishiina ka adeeganaysaan oo idinka iibsanayaan maacuunta
waan u sameynaa qiimo dhimis waa la sameeyaa oo ganacsiga Soomaali dad u fiirsataba yacni maanta markaad shay iibinayso shayga meeqa siisaa lagu dhahaa intaas intaasaan siiyaa markaad dhahdo yacni qofka inta intaasaan siiyaa dhahdo haye keen lacagta intuu ku siiyey kaama qaadanaya ee dhin buu ku dhahayaa een, intaa intaa iga dhin intaa intaa iga dhin waa la isgorgoriyaa marka halkaasayba qiimo dhimistii so- soo gelaysaa soomaan qofka asaga ku oranayaba intaa intaa iga siiyo intaa iga dhin marka adna ileen macaamiishaada waa kugu xirnaa waxba yani ma sii diidi kartid marka wuxuu ku dhahay iga dhin waa inaad ka dhintaa oo isku dhexda iskugu imaataan oo aad wax isla garataan marka qiimo dhimista halkaasayba noqonaysaa waa marka qaarna qiimo dhis qiimo dhimis yacni oo annaga aan sameyno oo nala weydiinna waan sameynaa
caqabadaha inta badan la kulantaan markaa ganacsigan ku dhex jirta maxay yihiin
caqabadaha aan kala kulanno ayaa waxay tahay yacni caqabadahaas waxaan dhihi karaa ganacsado ruux walba oo ganacsado ah wax walba ka ganacsadee wuu la kulmaa caqabadaas caqabadaas oo adee in macaamiishaada maanta wax kaa deensadaan kadib markay ku deemiyaan ay ku dhahaan oo kaleeto waqtigaa waqtigaasa kuu geenin kuu keenaynaa eeba kuu keeninba laga yaabaa deyntiin sanado laba sano lagaa qabo qofkii haddaad tirado maxaa deyntiyaa weynuu ku dhaxo ma hayo waxbay ma soo galaan een, caqabado fara badan ayaa iska jira waxaa kaloo caqabado ka jiraan alaabta badanaa markay kaaga imaanayso oo kaleeto meelaha u dirsatay ina ay darmuusyadoo kaleeto marmar aad aragto darmuusyadii oo kaasoo jajabay garaafayaalkii alaabihii maacuunta dhalada ahaayoo kaasoo riiqmay mararka qaar khasaare kaasoo gaari karto adii way iska badan yihiin caqabadaha laakiin alxamdulilah haddana een, waa waa sii wadanaa ganacsigeena dhibaatana kuma qabno waxaa hore usoo sheegtay in baahiyo iyo daruufo ay kugu kaliftay ganacsiga inaa u furato ma lais oran karaa baahiyihii iyo daruufihii aada u furatay way kuu buuxiyeen haa een, waxa waxaan ku dhahay baahiya iyo duruufo ganac ayaa iiga aan yacni u furtay iyo inaan nolosheyda ku maareysto een, way ii buuxiyeen alxamdulilah ganacsigan yacni waxyaabihii aan u furtay iyo baahiyihii aan u furtay waan waan yacni waan ka helay oo waxyaabihii aan ugu baahnaa oo ahaa inaan nolosheyda ku maareystana waan ka helay nolosheyda iyo sidaan ugu talagalay iyo yacni si ka fi- fiican buu ii noqday alxamdulilah wuu- waa ku waa ku faa'iiday wuuna ii buuxiyey yacni meelihii aan u banaanaa iyo meelihii igaba banaanaa iyo waxyaabihii aan rabay inaan ku buuxsado iyo yacni sababtii aan u furtay ee ahayd inaan ganacsigan ka gaaro een, heer oon arrimahayga iyo yacni waxyaabaha aniga danteyda aan ku xalisto uu ii xiliyay alxamdulilah
soo dhowo adigoo magacaaga inoogu bilaabay ganacsigaaga waxa uu yahay waan dhowahay magacayga waxaa la dhahaa nimco xasan xuseen waxaan ka mid ahay hooyooyinka ganacsatada ee gada maacuunta maxaa kuu kalifay inaad ganacsigan alaabta aada furato ama aada hirgeliso waxay u kalifay maadaama aan ilmo aan korsanayo oo ilmuhu ay iskuul iyo waxbarashooyin dugsiyo ay igu jiraan waxaa igu kalifay inaan micnaha aan ka shaqaysto waa inaan ilmahayga aan waxbarashadana ka baxsado noloshoodana aan halkaa ka raadsado muddo intee lag ayuu kuu furan yahay marka ganacsigan wuxuu ii furan yahay muddo saddex sano ah ma jiraan caqabado aad kala kulantay marka aad furanaysay ganacsigan caqabado way iska badan yihiin waxyaabo badan marka hore meesha waxaa howsha haddaada furaheeda garanaynin way iska jirtay oo marka hore micnaha furihii hore ma garanaysid markii hadda aad la qabsatay iyo marka u horeyso ood ganacsiga bilowtaa isku mid maaha xaggee idinkee imaataa marka alaabtani waxay ka imaataa xamar waxay ka imaataa kismaayo waxay ka imaataa nairobi meelo badan baa loo kala diraa marka markay idiin imaanayso alaabtani maadaama ay magaalo kale ka imaanayso caqabadaha aad kala kulantaan maxay yihiin maacuunta oo dirsataa inay soo jajabtaa laga yaaba keriyada kaa soo riiqmaan gaarigii meel xun kaa soo geliyo mar gaarigi inuu dhexda ku jabo waxyaabahan baan kala kulannaa marka macaamiisha ku nool degmada dhooble ee idinka iibsanayso alaabtan ama maacuuntan siday idinkaga iibsadaan hadda waxa waaye hadda socod ma leh waayahan kuusiya suuq ka jira waayahan socod ma leh Aa, maya maalmahan socod ma laha marmarna hadda suuquu iska fiicanya marmarna uu iska xun yaha ma waxaa laga yaabaa bil ama laba bilo inaan lagu soo gelin bilna inaad turuusi wuxu gadato marba suuq waa iska si
marka qiimo dhimis ma u sameysaan bulshada macaamiisha idiina Aa, dadka macaamiisha waan soo dhoweynaa qiimo dhibisaan u samaynaa ruuxa dadka nagu xiran iyo ruuxa iska socda isku mid kama dhigno
ma jiraan magaalooyin la idinkaga yimaado oo la idinkaga soo doonto maacuntan
Aa, tuulooyin baana looga imaadaa oo baadiyayaasha nagu xeeran baadiyaha een, maxaa la dhahayay tuulooyin yaryar oo agaheena intaba waana laga soo doontaa baabuur bay noogu imaataa waan u dirsanaa maya baabuur baabuur bay noogu imaataa baabuur baa noo keenta ee, sagsiidyadaa keena gaaruurta waaweyn yuudhiyadaa keena marka ganacsigani maacunta siduu u socdaa socodkiisa sidee waa ganacsiga marba waa si marba waa waa waa marba waa si mar wuu fiican yahay suuqu marna de waa wuu waxaysay calafkeenna unbaan fiirsanaa ma jiraan marka caqabada aad bulshada kala kulantaan caqabadana haysata waxaa caqabadana haysata adoo laga yaaba in alaabtii micnaha baqaarka markaad ka soo gadaysa kushin aan lagugu dhaafin ood markiiba taleefka intaas waaye ood ood markiiba intaa waa intaad dhahda aad dirto markaad keento ood baqaarka soo geliso walaalay saa iyo saa alaabtaas waxaasaan rabaa een, lacagna ma hayso waan kuu keeni adigana aad micnaha aad dadkii siiso adigana markiiba taleefanka lagaaga tuurto caqabadaasaana haysata bal sharaxaad inaga sii alaabta aa gado waxaan gadaa digsiyada waaweyn waxaan gadaa digsiyada yararka waxaan gadaa kululeysooyinka yaryar iyo waaweyn garaafayaasha saxamada een, alaabta garaafayaasha oo arooska een, maxaa la dhahayay ee, weelasha iyo caagaga yar ee cajiinka lagu qasto farjalaatooyinka ee, bakeeriyada galaasiyada een, maxaa la dhahayay salliyada ba- ee, maxaa la dhahayay barkimaha waxaasoo dhan baan gadnaa burkujooyinka magaalada de waxaan uga qaadanaynaa annaga dekadna ma lihin oo dekad ma laha dhoobley een, maxaa la dhahayay saa darteeda haddii aad dhoobley ka dhex qaadato waxa waaye ru- dukaan dukaan kale waxba kama qaadan karo laakiin haddii maxaa la dhahay kismaayo iyo xamar iyo nairobi aa u doonato waxbaad ka heli shaax baad ka heli waxaad hore usoo sheegtay in aad baahiyo darteed u f- een, u gadayso ganacsigan iyo duruufo jira awgeed ad inay ganacsi kuu tahay malse dhihi karaa baahihii way buuxiyeen duruufihiina wey kaasaa maxay maasha allah ilmaheenna waan iska waan ku korsanaa ilmaheenna kolaba hadda wax caqabadan kala kulana male barwaaqa ma oogin soo dhawow adigoo magacaagii noo bilaabiyay ganacsigaaga waxa uu yahay magacaygu waa fartuun maxamed waxaan ka ganacsadaa ma- maacuunta ganacsigan maacuunta inaa furato maxaa kugu dheli ganacsiga maacuunta waxaa igu dhariyey inaan furto baahiyo badan oo loo qabo maacuunta maacuunta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horeeya haweenka ay gataan weelasha guriga lagu isticmaalo sida kululeysooyinka digsiyada wax lagu karsado tarmuusyada shaaha bakeeriyaha saxamaha digsiyada waaweyn ee muraadyada waxyaabaha isaa gadnaa waxaa nugu dhalay kulley baahi iyo maxaan ku dhahay een, caqabad jirta aawadeed marka ganacsigan muddo intee leeg ayuu kuu furan yahay
ganacsigan wuxuu ii furay muddo ilaa toddoba sana ah waan ka ganacsanayay waxaan ku dhahay ee, waxaan ka keenaa kismaayo muqdisho meelaha soomaaliya ka keenaa To- muddo toddoba sana waan ka ganacsanaye maadaama lagaaga keenayo magaalada meel ka baxsan caqabada nooca ayaa kala kulantaa caqabado badan aan kala kulnaa maacuunta marka la keenaayo maacuunta waxaa laga soo qaadaa kismaayo ama muqdisho waa masaafo aada u fog waxaan ku dhahay marka maacuunta lasoo raro way soo jajabaan way soo buusbuusmaan ayagoo jajaban aa la keenayo ayagoo buubuusan aa la keenayo waxa ay tahay haddana waa un gadnaa oo wixii khasaare annaga nagu- nagu ahna oon iskaga dulqaadan sida sidee idinkaga gadataa marka alaabtan maacuunta ah
bulshada si fiican ay nooga gataan bulshada si fiican oo taxge- taxgelin ay nooga gataan way naga adeegtaan mar walba ay u baahan yihiin mar kastoo ay u- maxaan ku dhahay xilliyaha soonka ha noqoto aroosyada ha noqoto dad waxaa jira weelasha ama ay ka jajabaan ama ay ka dhammaadaan ama si ay ka noqdaan way gataan bulshada si fiican ay u gataan maacuunta bal sharaxaad waxaan iga siisaa alaabta maacuunta noocyadeeda kala duwan ee ku taalo
sharaxaada idinka sii maacunta ii taal waxaa ka mid dugsiyada waaweyn muraadyada baafafka dharka lagu dhaqo kuleeleysooyinka dugsiyada caadiga guryaha dadka iska caadiga waxay ku karsadaan saxamaha tarmuusyada barafka qaadooyinka maxaa wax kastoo adiga maxaan ku dhahay maacuun ay ka kooban tahay oo reer ku dhaqmo aan gadnaa qiimo dhimis ma u sameysaan bulshada idinka macaamiisha idiin ah haa haa labada ruux wax kala gadanaysa haddaa maxaan ku dhahay ay dhex marin wax iga dhin iyo wax iigu dar maxaan ku dhahay dhibaan ka imaanayo macaamiisha waan hagaajinaa ayagana si fiican wax nooga gataan qiimo macquula ka siinaa ayagana wax macquula oo annagana wax noogu jiro ayagana waxba aan ka dhibayn bay naga siistaan ma jiraan magaalooyin hoos yimaada degmada dhobley oo la idinkaga yimaado oon la idiin soo doonto alaabta tuulooyin badan oo ku xiran magaalada way naga soo raadsadaan gabdhaha degan tuulooyinka haddee aroos tahay iyo haddee maacuun kaloo iska caadi tahay way naga gataan inta tuuloo ku hereysan dhoobley oo dhan ama kuwa soomaaliya ha ahaadaan ama kuwa kenya ha ahaadaan way noo imaadaan way naga iibsadaan
marka boqolkiiba imisa bulshada degmada dhobley ku nool gadato alaabtan maacuunta ah boqolkiiba boqol haddee gadan boqolkiiba sagaashan iyo shan way gataa maacuunta bulshada ku nool magaalada dhoobley ma jiraan caqabada aad kala kulantaan bulshada idinka gadanayso alaabtan ee macaamiisha idiin ah marmarta aqawada aqawada horta way iska jiraan maxaan ku dhahay dadka qofka bini'aadanka dadka isku dabeecad ma aha isku si ilaahay maxaan ku dhahay aqliga iyo dabeecadda uma uma gelin qof qof kaa hor imaanaya wuu jiraa qof maxaan ku dhahay aadan isfaham weysiin wuu jiraa laakiin dadka intooda badan waa un dad wanaagsanoo si fiican aan u wada shaqayno
saad sheegtay magaalada meel ka baxsan ee aad u dirsataan alaabtani marka mise idinku qaadataa inay idin imaadaan wallaahi waqti dheeray qaadataa waxay nooga imataa kismaayo kismaayo maxaan ku dhahay ilaa habeen iyo maalin ama laba maalmood oo kale soo socota muqdishona ba kasii fogta markuu roob da-ana hadde markaas kasii dhib badan tahay diyaarad ma soo saarno maacunta maxaan ku dhaha wax aad u dhib badan diyaaradda maxaan ku dhaha qarashkeeda badan oo wax hadii diyaarad lasoo saara isma bixinayso diyaaradda qarashkeeda aad u badan maacuun waxaa ka dhib yar baabuurta haba iska soo jabaan haba soo dahan hadday rabaan laakiin maxaan ku dhaha qiimo macquule baabuurta u keenaan laakiin wax loo birdhigi kara maaha diyaaradda qarashkeeda
bal ka waran markaa ganacsigan maacuunta siduu u kala socdaa
maacuunta maasha allah si fiican uu u kala socdaa hadda suuq la-aanta iyo maxaan ku dhahay waxyaaba way iska jirjiraan laakiin hadda kolley wax dhibsaa usii weyn kama jiro waa la iska gataa waa la iska xabad gataa un dadka intay imaadaan ruuxii wuxuu u baahdo wuu u baahan yahay meeshiyaa lagu gataa aroosyada naga gato gabdhaha kale iska caadiga xaafadaha joogaa naga gato aroosyada hadday magaalo tahay iyo hadday miid tahay iyo hadday tuulo tahay way naga soo raadsan way naga gataan si fiican ay nooga adeegtaan ugu horreyn soo dhowo adigoo magacaaga inoogu bilaabaya iyo waxaad ka ganacsato waan ku dhowaahay barnaamijka magaceyda waa nimco cali maxamed waxaan ka mid ahay habeenka ganacsada maacuunta bal ka waran ganacsiga maacuunta ah
maacuuntu ganacsigeedu iska fiican yahay laakiin waayadan dambe suuqamaa jirta ganacsiguna aada buu u hooseeyaa suuqana uu iska xirxiran yahay muddo intee lag ayuu kuu furan yahay ganacsigan maacuunta
meesha wuxuu ii furan yahay muddo adii sagaal bilood ilaa sideed bilood haddaysan ka yareenba maxaa kuu kalifay inaad hirgeliso ganacsigan
ganacsigan waxaa igu kalifay oon u furtay inaan caruurteyda noloshooda ka maareeyo oon dee noloshooda ku dubro dhinac walba waxbarasho wax walba alxamdulilaah waxba kuma axdhiba kuma qabno inkastoo ay suuqama isku jirdane alxamdulilah inagu filan ama aan ka helna maasha allah waa tahay dhegeystayaal waxaa intaa inooga eeg barnaamijkeeni haweenkaad kala socoteen raadiyaha sanguni barnaamijka waxaa idin daadihineysay anigoo ah firdows axmed cabdi intaan barnaamijka kiisiga dib hawada ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhaano hor socodka geediga dankoday hantaano waxayyin dulqad badan